helida bulsho isku duuban lehna awood ay ku horumarin karaan bulshada inteeda kale ee ka liidata horumarka waa mid dadkeenu ay ku yar tahay dadkeena oo aan lahayn fikirka horumarinta dadka iyo deegaanka ayaa ah mida dib u dhigtay magaca dadkeena iyo xaqa ay ku leeyihiin dowladaha inteeda kale midkeena naga midka ah oo horumar ka sameeya dhaqaalaha ama siyaasadda ayaa magaciisa iyo warxun ka sheegiisa lagu soo qaadaa goobaha ay isugu yimaadaan fadhi ku-dirirka iyo halka ay ku kulmaan kuwa doonaya dib u dhac ummadda soomaaliyeed boqol qof oo bulshadeena ka mid ah oo isku duuban ayaa waxa ay ka awood badan tahay dowlad jirtay boqol sano waxayna qaban karaan wax aysan awoodin inay qabtaan dowlado isu tagay dowladda oo aan kasban kalsoonida shacabka iyo shacabka oo aan la shaqayn dowladda ayaa keentay in ay ku kala aragti dubnaadaan arrimo badan wiilka ama gabadha soddon jirka ah ku dhashay kuna nool maanta soomaaliya waa ay ku adag tahay in uu fahmo faa-iidada dowladnimo waayo waxa uu muddadaasi ku noolaa burbur iyo dagaalo salka ku haya qabaa'il soomaaliya oo doonaysa inay dib mar kale agaheeda ugu istaagto ayaa madaxda qaranka waxa ay mudnaanta koowaad siiyeen siyaasadda gudaha iyo dibadda halka ay maamulaan bulsho u baahan dib u heshiisiin iyo kawaacinta wadooyin qaldan oo ay ka midka tahay qabaa'il oo door ka qaata dib u dhac dalka iyo dadka soomaaliya waxaa ku sugan ku dhowaad labaatan dowladood oo siyaabo kala duwan dalka ugu howlgala siyaasadda dalkeena oo aan caga badan ku taagneyn ayaa waxaa dalka laga hirgeliyey nidaamka federaalka oo fikirkiisu ay lahaayeen dowlado kale oo xaaladda dalka warba u hayn siyaasiyiin iyo soomaali badan ayaana aaminsanaa in nidaamkaasi uu hadda dalka aanan u ficnayn looma joojin waxaa lasii waday dhismo maamul goboleedyo waxaana la qaybiyey siddeed iyo tobankii gobol ee dalka oo qaar ka mid ahba faro lagu hayn muwaadiniin badan ayaana u arkay madaxweynayaasha badan ee dalka uu yeelanayo inay ka dambeyn doonto kala fikir duwanaansho badan oo dhinaca siyaasadda ah go-aankana aanan keligeed qaadan karin dowladda dhexe ee dalka waana midda keentay in lagu kala aragti duwanaado siyaasadda dalka iyo doorashooyinka keentayna in maalin walba magaalo lagu kulmo si laysu qanciyo dagaaladii ku salaysnaa qabyaaladda ayaa isu bedelay maamul goboleedyada horumarkii gobolada ayaa durbo isu bedelay dhismo maamul goboleed oo aan waafaqsanayn dastuurka dowladda soomaaliyana aanan aqoonsi ka haysan keenida mooshin u yeeridda mas-uul shaqo ku mashquulsan taageeridda wax dowladda aanan ogoleen ayay ku mashquuleen kuwa la doonayay inay shacabka matalaan dhowraana shuruucda dalka u yaala dhismaha dowlad goboleedyada ma ahan mid qasab ah ee waa mid ku timaada rabitaan shacab laakiin mas-uuliyiin daliilsanaya qabyaalad ayaa shacabka ku qasba in ay maamul dhistaan una ballanqaada inay aqoonsan doonaan maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood kuwa madaxda ka ah waxaa amnigooda iyo taladooda ay ku aamineen ciidamada shisheeye ee dalka ku sugan madaxda qaar waxa ay ku hadlaan hadallo ciidanka qalabka sida ee dalka niidjab ku ah kuwa oo ay ka mid yihiin dhiirigelinta ciidamada soomaaliyeed muddada gaaban jooga ee ku socda magaca amisom madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo siddeedii labaatankii febraayo ee sanadkan hadlay ayaa sheegay in mas-uuliyadda aysan ahayn in la isku gadaamo ciidamo shisheeye laga bilaabo villa soomaaliya in laga qaado ciidamada amisom ee jooga oo la yidhaha ciidan soomaaliyeed oo idi waardiyeeye dhisto ciidan soomaaliyeed waardiyaha macnaha middaa ka iman kara waxa weeyaan horta in la ogaado amniga laakiin hadday nin walba aan idhaahno intaasoo ciidan ay igu hareeraysanoo intana ay waardiyeynaysa dee amni aan u baahnay ma jiro in la wada dhadhamiyo aad bay u fiicanta
wasaaradaha dowladda waxaa inta badan shaqaalo ka ah kuwo ay isu qabiil yihiin shaqsiga mas-uulka ka ah wasaaraddaasi qabyaaladda oo ah cudur halis ku ah qaranka dalka baabi'in karana umad jirtay nusqarni ayaa dadkeenu maalin walba ku faanaan mas-uul ku socda magaca qabyaalad way ku adag tahay in uu qaran u shaqeeyo kuna dadaalo daacadnimada iskana ilaaliyo musuq maasuqa